markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaana inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kobaca af soomaaliga iyo weliba ereyada la soo minguuriyay ee haatan la adeegsado bal haddaba maxaa ka mid a ereyadaasi tusaale ahaan qaramada midoobay golaha ammaanka barwaaqa sooranka dayaladaha qumaadka okaca waxaad maqli doontaan sharaxaad arrintaasi ku saabsan iyo weliba gabay lagu xusayo xubno doora ka qaatay naxwaha miisaanka maansada iyo weliba humaagaynta sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaala dunida ayaa la tilmaamaa in lagaga hadlo in ka badana toddoba kunoo luqadooda kuwaasoo ay kala adeegsadaan amaba ay ku kala hadlaan bulshada adduunka ee ay tiradoodu haatana kor u dhaaftay toddobada bilyan qof waxaana marka la eego warbixinaha laga qoro luqadaha dunida iyo weliba tirada bulshada ee ay ku hadasha amaba sida ay u kala kobcayaan afka soomaaliga uu ku jiraa kaalmaha hoose walow aan cilmi baadhis rasmiya aan lagu samaynin ayay haddana jiraan dadka qaar werwer ka muujiya kobca afka soomaaliga hase yeeshee waxaa jira ereya lasoo minguuriyey islamarkaana loo adeegsado qaybaha kala duwan ee nolosha maalinlaha sida xilalka siyaasiga darajooyinka ciidamada iyo weliba golayaasha iyo ururada caalamiga ah ee dunida ka jira abwaan axmed awgeedi oo ku nool magaalada hargeysa ayaa haddaba arrintan soo ururiya islamarkaana ka tiriya gabay uu ku xusaya qaar ka mida raggii afka soomaaliga wax ku biiriyey isagoo sidoo kalena inala wadaagaya dardaarana la xidhiidha sidii loo dhowri lahaa afka waxaana uu axmed awgeedi magaalada hargeysa ugu warramay wariyahayaga qadar cakulle xilligii afka la dowladeeyey ee afku maamulka uu noqday kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii xilligaas fartu waxay noqotay far kobocday oo horumartay oo hay-adihii dowladdu ay ku shaqeeyeen ereyo badanna lasoo haltabiyey ee qaar duugoobayna la howlgeliyey ereyada soo kordhay waxaa ka mid ah ereyada xilaalka agaasime maareeye isuduwe xoghaye kaaliye xisaabiye guddoomiye waxaa kaloo jira agga dhinaca garsoorka iyo maxkamadaha garsoor garsoore qareen eedaysane faldambiyeed xeer ciqaabeed dhinaca ciidamada ciidamada darajadoodii waa la soomaalieyey sareeye gaas sareeye guuto gaashaanle gaashaanla dhexe gaashaanla sare dhamme laba xidigle alifle iyo wixii la mid ah dhinaca saxaafadda ayaana kaalin mug la qaadatay oo saxaafaddu doorba way jirtay oo raadiya hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo afartanaadka baa la sameeyey raadiya muqdishoa jirtay raadiya qaahira b b c da laakiin xilligaas afkaasi saxaafad qoran may ahayn xilligii dee saxaafadda la qoray waxaa la helay in saxaafad qoran lagu shaqeeyo afkuna uu kordho hal abuurkii uu qoro hal abuurkiisii in bugaag la qoro in lasoo haltabiyo bugaag in laamaha cilmiga kala duduwan lasoo lasoo turjumo in sheekafaneeddo la curiyo taasoo ka duwan sheeka hidoodii tusaale ahaan qaramada midoobay golaha ammaanka barwaaqa sooranka dayaladaha qumaadka okaca waxaa waxaa sameeyey waawariyaashii khubrada ahaa ee berigaa jiray ayaa soo haltabiyey dhinaca kobaca waxbarashada waxbarashada afka way kobcisay waayo dugsi hoose ilaa dugsi sare waxaa lagu qaatay af soomaali culunta far soomaali bay ku qornayd ardaydina dee runtii afkii waa ka hodmeen waxaa la sameeyey reebixin qurux badan oo u dhigmi kara ereyada cilmiga ee afafka kale ku jira xisaabtoo kale dhursanayaasha isirada xididka labajibaaran qaacidooyinka waxaa ka mid ah jidka saabley qormo saynis denis horjeede shakaal afku inuu sii dhimanayo ama luqadda afka soomaaligu inaanay haysanin daryeel marka waxaad ii sheegtay inaad gabay ku muujisay baraarujinta marka aynu u nimaadno gabayga gabaygu wuxuu xusayaa shan nin oo iyagu dadaal shakhsiya sameeyey waxa weeyaan waa waxa ku soo kordhay af soomaaliga iyo magaranaysaayey hawl ay qabteen oo gaar ah waxay waxa weeyaan marka la yidhahdo qoraalka iyo afka dad badan baa wax qoray oo magaranaysaa kadaro uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay magaranaysaayey keenadiid ka mid yahay oo muuse galaal ka mid yahay oo dee rag fara badan ka mid yihiin laakiin qoladani waxay kaga duwan tahay qoraalkii af soomaaliga maaha waxa weeya waa hawl kaloo dheeraad ay qabteen tusaale ahaan maxamed xaashi dhamac gaariye allahu naxariisto waxa uu dejiyey miisaanka maansada soomaalida sidaasoo kalena caraale isna miisaanka maansada ayuu isaguna dejiye qoray muuse xaaji ismaaciil galaal wuxuu sameeyey humaageynta oo maanta jaamacadaha lagu dhigto iskuulla lugto meel walba waa lagu dhigaa laakiin maxamed xaaji raabi wuu nool yahay waa qofkii ugu horreeyey ee beebar qora naxwo ah buwaagtiisii iyo aragtidii raabi ayaa lagu shaqeeya cid walba maanta wax ku qortaa yaasiin cismaan keenadiid waxa uu leeyahay qaamuuska ugu wanaagsan ee af soomaaliya ee uguna da-da weyn ilaa haddana la isticmaalo marka shantaa nin iyaga gaar ayaa usoo xushay gabaygan haddaad wax naga maqashiiso waxaa la yidhaha qaalla bixiye gabaygiina sidan buu odhanaya tix waliba qorshay leedihiyo qiimo gooniya qiyaastiisa ruuxii barta ka qatanaan waa qabyo ugama taga wiil yarbaa qow ka raaridaa waa qayladhaan maansadaa soo qadimaya afka ruuxi qiimaynayaa qodob la taartaa gabaygani qumbulad xoog leh iyo waa qareen culus marna dhaqanka ciqiig lagu sixiyo waa qalqaalsame aan qotomiyo kii xalay hurdada igu qayoodnaaye iga qabo qumbaan kuu furfuri sada qarsoonayde qormadaa adduunyada markuu qaadirku abuuray markii qaaradaha laga dhigu qolobo meel joojay qoys iyo qabiil iyo qudh iyo qoman wada yaalla qofba wuxuu ilaah siiyey buu qiimo geliyaaye qurub laysma dheero nafluhu waa abuur qura ha yeeshee qorshee waxa fadila waa quyud adag nin wixiisa quursay lib wuu ka qatanaadaa inkastoon xuduud qaybsanood layna kala qaatay oo qoloba dowlado kaliya qoobad lagu ooday dhaqanka iyo hidaa qaaligaanna qalaynayn waa qaran astaantiisaroon cidina qaadayn waa qodobka lagu kaydiyaa qubanaheenii guddidii intay noo qortiyo wixii qabyee yaal afku qalin markii lagu xardhuu qiimo leeyahay wax quruumo badan joogi kara shay qoraal gala qur-aankaba iqraa lagu furfuray qaalolaahuda qobtola oo mixaadha oo irbada yuuqalfoof noqone qarqaryada ka soo xira gesha oo qulu dogsooneeya u qastiya daryeelkiisu waa qodob noo yaali qora oo akhriya oo barta oo qoonta ka ilaasha qawadkiiyo saluugiyo wixii qabada tuuriyeeya da'yar yahay khaliifada qabtaa qaata dhaxalkiina ereyada qalaad lama sitee quba culayskooda qaayiba af soomaaliga qaranka xeel dheere qowmiyad waxay naga dhiga waysagoo qura qorshayaasha dowladaha jira qayb ha ku lahaado qaadhaanyabooh iyo hantiga wax uga qoondeeya qordida iyo abwaanadii bartowqiya xanudagiisa qadka iyo dawaadda iyo naxwaha qodoba faalleeya sidii qaariga iyo buuniyada qallindaraaleeya qushi ha u socda toobiyaha qodoxdiiyo sayrin quruxda iyo humaageyntu waa qiimo gooniyahe qaryaankiisu muusuu ahaa laysma quursado qaabaynta hadalku farshaxanqara ku yeeshaaye qorshihiisa raabbaa lahaa iyo qoraalkiisa haddii uu qalooc galo tixdiga qadanka suugaanta gaariyaa u qeyl bixin jiro qaamudkii galay wuxuu keenadiid noo qabtaa loo qiraal yahay qaamuus af soomaaliya loo qadariya qarnigii la joogaba rag baa qeyb libaax galee qiyaastii caraalaan marnaba cidi khilaafayn ilaahay jannada haw qore warra qaaliya afka oo la qabanqaabiyo qalinku baaweeyo iyo qaladka oo laga tiro qurux ku yeesha qalqallooc ka jira boowayaal yuu qandoodsamini aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan axmed awgeedi oo magaalada hargeysa ugu warramayey waryahayaga khadar maxamed cakulle markana dhegaystayaal inta aynaanu gudbin xubinta halabuurka iyo heesaaga aynu ku wada nasanno heesta masciideed oo ay si wada jira u qaadayaan fanaaniinta aamine cabdilaahi iyo weliba cabdinaasir macalin saciid
marka soo baxaysiyo muqdheer cadceedu marka soo baxaysiyo waxa tahay man iyo duu marirku bislaadiyo canab mayga cirkiyo mooda galbeed bugaayege
mayayga cidki mooda galbeelugaaygewaxatahay masciidiid maarin dhalaalxiga waxatahay masciidiid maarin dhalaalxiga midabka qarshabiska midabka midabka qarshabiska وحتاي مسعيدين مارين دلال حقا وحتاي مسعيدين مارين دلال حقا مدبكا أقدر شبيسكا مدبكا مدبكا أقدر
شبيسكا halkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan magaca guud iyo magta wuu ka simayay rag magaca guud iyo magta wuu ka simayay halkada u horaysiyo waxaa tahay ma dhaafaan
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta amine cabdilaahi iyo weliba cabdinaasir macalin siciid oo aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo aynu caawa ku dhagaysan doonno qaybtii u dambaysay ee waraysigu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdijibbaar xaaji cali alkhaliiji kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka iyadoo caawanynala wadaagi doono qaar ka mida heesaha uu miisiga u sameeyey ay qaadaan fanaaniinta kale hase yeeshee waxa uu marka hore inoo sharaxayaa sababta uu heesihiisa ugu xusho miisig diiran amaba kulul warni ahow anigu sideydaba sideydaba waxaan iska jeclaa entertainment markay tahay in dadku iska cayaaraan yacni qof markuu dhegaysanayo oo uu magaranaysaa cayaartiina ku daro oo dee hadda shaaba aroos ama xaflad ama festivalsano badanaa baan aan ka tugi jiray waayadii hadde aan aan tugi jiray oosiyayo waxaan u badnaya xaflada marka wixiina waxay noqonayaan dee wax lagu cayaaro inay noqdaan oo magaranaysaa ama dhaqankii oo dee magaranaysaa heesii dhaqankaa ha noqdeen ama heesii jacaylkaa ha noqdeen ama heesii diidmadaa ha noqdeen marka waxaa jira allah yudkira bilkheer saaxiibka xasan aadan samar fanaankeena weyn ayaa aad isla jeclaa magartay muuskana soo oran jiray warcaa cabdixibaar hallaykeena marka wax la samaynaya wax la alifaya ama music la samaynaya because aniguna dadka runtii isaga kaga dayan jiray baan ahaa waan jeclaa isla somehow noociisa waxaa qaabkaan u sameeyo isla jeclaa muusikada aniguna ragga dee heesooda aad aan u dhegeysan jiray buu kamid ahaa marka isagaa jiray allah allah u naxariistee intii dee muusigan la sameeyey waxaa jiray maxamed salawaad baa jiray oo heeskan hees baa beriga waan xasuustaa wuxuu ahaa heeskan lagu yidhaahdo aborteris aborteris agooni mari cushiginaya heeskaa oo cumar dhuula qaado ha cumar cumar dhuuleyaa naxariis ayaa qaada oon anugu runtii aad ugu jeclay codkiisa maxamed salamaana wuu qaadaa dabadeedna dabadeedna heeskaas heeskaas kaman buu ahaan jiray muusigu buu ahaan kaman buu ahaa marka nin baa jira habeenii yimi kuwan wax ka duubaya maxamed salamaan ka duubay maxamed salaam marka wuxuu joogaa wuxuu joogaa switzerland buu degan annaguna annaguna torontoanu joognaa marka wuxuu yidhi odayaanu doonaa wax loo sameeyo sidaan u samayn lahayn haddaba waa in labadii studio laisku xidho studiogii waa markii technologyga ka hadlaya studioga ku yaalla toronto iyo kan iyo ka ku yaalla switzerland waa laisku xidhaa soomaaliga by satellite laisku xidhaa si musicana halka loogu sameeyo codkana uu xaggaa kaga soo shubo isagu ilaa laisu tegi kari maayo midba meel buu joogaa qaaradduu joogaa dabeetana ninkaas ninkii waxaa u sameynaya isaga ayaa ii iimi wuxuu igu yidhi nin ahow cabdilaalow hees baan la hayaa heeskaasaan doonaynaa music baan lahay iyadoo kabana baa jirta waxaan doonaynaa inaad music u samayso music horaa loogu sameeyey buu yidhi marka heeskuu sheegay wuxuu yidhi weliba ninkii sameeyey muusikada buu ii sheegay wuxuu yidhi ninkaasaa musiga u sameeyey musiga odayga kamuu helay wuxuu yidhi nin weyn baan aho music wuxuu noqday too fast ayuu ugu noqdo yani ma ma geli karo nin da' baan noqday marka wuxuu marka wuxuu ku iyagiibu ku weri cabshimaan u geeyey waa lay keenay aniguna heeskan runtii heesahan ugu jeclaa buu ahaaba heesyaha ay qaadaan heestan ugu jecla sideeda baan iskaga jeclaaba heestan ayuu inakuguna nin hees doonaya odaygii doona music hore loo sameeyey in mid kale loo sameeyo markaasaan ku weri anigu hal heesu baan jeclahay haddii caawa igu soo baxda inaan musica u sameeyo ha markaasuu waa tey markaasaan waa abuurteeri soo wiri wallahi waa iyada waaba taa lafteeda marsan haddii taas ay tahay waan ku jiraa waa anaga odayga u samaynaya runtiina waan waan sameeyey waa imika muusikada marku jabuuti jooga lagu taway muusigaasaan ugu sameeyey saasuu ku baxay marka waxaa jira qaabab muusiga loo sameeyo alxamdulilah fanaaniin musicianna waaweyn baa jira oo hortay sameeyey muusiga wanaagsan alxamdulilah oon dhegaysano oon kusoo raaxaysanay muusikyo badan baa berigii dambe ninetiyadii ninetiyadii baan aad u bilownay inay toronto fanaaniin badan joogto oo laga tubo xasan ka mid yahay cabdiqaadir ka mid yahay zaynab ka mid tahay nuur ka mid yahay yani fanaaniin fara badan badan oo bagaa ka mid yahay laba naxariista cabdi xasan aad u badan intii intii naantiyada ugu basayn muusikadii ugu badnaa waa sameynaynay annagaa sameynaynay aniga igana waa sameynay fanaaniin kalena waa sameynaysa anna waa sameynay markaad fanaaniin badan oo dee aan isla shaqeynayna ma jiro wax isla wada sameynayna alxamdulilah rabbilcaalamiin wixiina dhammaade waktigoodii dhammaa iminkana fankii dee soomaaliya dhalinyarada u hadhay wixii ay samaysanayaan inay wanaajiyaan oo qurxiyaan oo wax wanaagsan oo dadka cuntama ay keenaan ayaan anaguna jecelnahay laakiin waan marka marka qaarkood markaan aragno wax xadkii ka baxsana wada waad yaabaysa fannaan kale sida ood u naxaysa waxaad leedahay war ninkani berriba dee wuu ka weynaanaya waxaanu hadha u qoomamaynaya at least iminka inta goorgoorta inuu maratay wax wanaagsan la soo baxaa fiican oo magaciisa la dhisto sharaftiisa la dhisto halkuna waa sharaf weeye wax ka badan maa
waaya gabagabadii ku dhownahay cali jubaar heestaasaynu horta dhegeystayaasha la wadaagi doonaa maxamed sanaamaane miisigaad saartay
tirsi wakoni mare ishqikihaya wagwani kinare dalige domarinaya tirsi wakoni mare ishqikihaya wagwani kinare dalige domarinaya حتى قلي ورقبو ويحنتي وخي ما حيسحشي خلينا الهبار قبو ما حافظني ودار شي حتى قلي ورقبو ويحنتي وخي ما حيسحشي خلينا الهبار قبو ما حافظني ودار شي أبو تيرتي وأكون مرة اشتكي ليا ودواني كناري سليمي مرينايا أبو تيرتي وأكون مرة اشتكي ليا ودواني كناري سليمي مرينايا
heesta haddaynu intaa kaga nimaadno cali jubaar oo aynu dib ugu noqono dhinacii maxaanku idhaahdaa sugaanta markaynu ka nimaadno heesaha waayihii kala duwanaayey aad kasoo qeyb qaadatay fanaaniinta amaba fanka aan idhaahdeen riwaayado kala duwan baad ka qeyb qaadatay jiliinka oo tii markii dhoweed aad ka sheekeynaysay xishoodii jacayl ay kamid ahayd ay dadka qaarnoo yaqaanaan isugu timide isma ogaa
ها حشود يتعاد الشغل ما حدش كنت يا غريب بن عديد حد يقول هذاك محافظ كافين كفنكا زلفاء ويعني فنان تلاقي زلفاء مرول حسن ولا بدين عاد احمد عمر شي لا هي وانا حريص الميجيش في وين لان حريص الناسي ولن عاد يا انا انا سو تبرن سو عن قبلها ودي horta runtii wuxuu ku xidhnaa isagu dee fanaan soomaalida qura ma ahayn ee rabsha wuxuu ahaa fanaan soomaaliyeed fanaan suudaaniyana u ahaa marka wuxuu ahaa istaad jaamacad ka soo baxay istaad bare bare jaamacadeed buu ahaa muusiga bara suudaanta hadda jeer iminka heestaa baan ku xasuusanaya heeskaa markaan kula deeqaalana markii ugu horreysay isagaa gacantiisa ku qoran muusikada muusikada markaan sameeyaanu isagaa gacanta ku qoran noot u bedelay firqadii ugu horreysay tunta heeskaa dabeecadaada idinku u tahay oo tunta waxay ahayn firqadii maxamed wardi ee suudaan tahay صلاح بن البادي محمد وردي فرقدودي او ابي دبي جوجتا تنتي isagaana isagaana dee waraaqa u qaybiyo noot u qaybiyey anuu nimanka weligii ma arag baankul marka waxaan u dhibay habeenkaas suuqa ay horreysayba nootadii buu hor dhigay waxaan doonayay weligeed bay la tumayeen yani weligeed maaragtay markuu wuxuu qoraalka yahay dee si isla fahmayaan iyagu waqti magaranaysa nootka isku fahmayaan بالنسبه للجماعه وحب القرابه ده خلاص بدهم هور يلا وحب هور يلا وحد مودي سبعين ولي ولا تمينين سو يعني وحو هانين ما شاء الله رهيبه لهنا حيث انها سيده ما انتم فنانين تبغوا ولا سلامه يا ايدك ولا سلامه يا meel aad joogtaan baa waxaa jiro jooga ummadda soomaaliyeed saqiir u kabiir dhammaantood waxaan leeyahay nabad ku waara khayrba iyo iyo barwaaqaan idin rajayna dhammaantood bash bash iyo barwaaqo ku noolaada dhammaantiinba ilaahay ilaahay naga kor qaado dhibka iyo dhibaatada heesta ugu dambeysayna markaan kaga tegayno barnaamijkana kusoo xidhanayo dhegeystayaasha maxaan ku yaa inaa idinku ii doortaan balay qataa dad uu koowaad qaatay toddobaad inku taxa idinku haddii kale haddii intaa dhaafto anu soo anu haddii intaa dhaafto solar solar baan gelinaya lebiga solar baan solar baan gelin So- ma soo soco soo socoseynay baybaan geliyaa ma adigu adiguna marwey waxaad maagan tahay waa mooyidaa baan geliyaa ma adiguna mar way waxaad maagan tahay waa mooy- waa mooyida labada waad geli kartaa kaan jeceshay
مولع شقي موجودة حبضن دحنا قوسنا مسك ما الله يركن عاوس الملوهاكا مولع شقي موجودة حبضن دحنا قوسنا مسك ما الله يركن عاوس الملوهاكا adiguna marwoy waxaad maaqan tahay mooyiye maogi adiguna marwoy waxaad maaqan tahay waa mooyida
voice of america saaxib dagaal waan idin salaamayaa yabrow daandurey adiga ah, gabdhaha idinka shaqeeya staafkiina oo dhan waxaa le waliba reer washington d c bashiir abikar ayayay magaclaga miskiin maa saaxiibkay igu salahan isagana boqol kiiba boqol dhammaantiiba waa idi salaamayaa meelaad joogtaan ba jiro jooga wariyaasheeda normal aad iyo aad baan ku salaamayna anaguna cabdijabbaar xaaji cali alkhaliiji inaad waktigaaga iyo weliba waayahaaga kala duwan ee fankabana la wadaagto islamarkaana aad barnaamijka nagala qayb gasho asalaamu calaykum waay barnaamijkeennii caweyska ee toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
muskareerka iyo mashabagantaan ku dulmeeraya wax kastoo macaan iyo malaabshinaad ila midab tahay
aad ayuu mahadsan yahay maxa- cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijkii caweyska washington